بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabu tawxiid casharkan waa casharka toddobaatanaad waxaana ku sharxaynaa ee, qeybta labaad baabkii lix iyo tobnaad oo baabu shafaaca waxaanu ka soo baxnay aayadihii uu shiikhu daliishaday marka intaan waa khulaasa casharkan shan aayadood buu shiikhu inoo soo sharaxay khulaasa marka iyo waxaynu isku daraynaa qowlka tafsiilka oo uu khulaaseeyey sheikh islaam ibnu teymiya qaala waxa uu yidhi sheikhu raximahullah qaala abulcabaas abulcabaas waa sheikh lislaam ibnu teymiya raximah llahu tacaala isaga ayaa kunyadiisa la yidhaahda abulcabaas waxa uu yidhi raximah llahu tacaala fanafa allahu subxaanah wa tacaala shafaacaduu ka hadlayey oo aayadahaas qul idcu aladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna midqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard wma lahum fiihima min shirki wma lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah aayaddii fi suurati saba iyo aayadahaasuu ka hadlaya markaasuu waxa uu yidhi fanafa allahu subxaanah wa tacaala cama siwaah kula maa yatacalaqu bihi lmushrikuun allah waxa uu nafiyey shafaacadii wixii isaga ka soo haray inaynan waxba taraynin wax kasta oo mushrikiintu ay sheegan jireen iyo dadkii saalixiinta iyo dadkii wanaagsanaa iyo malaa'ig baa noo shafaaca qaadaysa wixii o dhan allah waa diiday ha fa nafaa waa nafiyey an yakuuna ligayrihi milkun aw qisdun aw yakuuna cawnan lilaah waxa uu diiday allah subxaana wa tacaala aayaddaasu iqtibaasaya waxa uu diiday an yakuuna ligayrihi milkun inay lahaansho u sugnaaday oo adduunkan ay ay leeyihiin laa yamlikuuna waatuu yidhi allah midqaala daratin fi samawati wala fi lard aw qisdun qisdiguna waa qayb weye macnaha waa shari meeshuu ka yidhi allah wamaa lahum fiihimaa min shirkin waxba lama wadaagaan aw yakuuna cawnan lilaah wamaa lahum minhum min dahiir halkaa weye intaasoo dhan allah waa nafiyey walam yabqa ila shafaaca shafaacadii unbaa hartay shafaacadii keliya ayaa hartay fa bayana subxaanahu wa tacaala wuxuu baneey caddeeyey annaha laa takuunu shafaacadiina inayna noqonaynin ilaa biidni idankiisa inay ku xidhan tahay oon cid kale oo shafaaco qaadi karta jirin ilaa ciduu isagu idmay mooye idan marka maxaa maxaa yaalla waxba ma yaalliin waay haa wax u haray dadkii mushrikiinta ahaa wixii ay ku dheganaayeen iyo wixii ay lahaayeen waxbaa noo shafaaco qaadaya haaulaahi shufacaauna cinda allaah allah wuxuu caddeeyey inaan agti wax shafaaco qaadi kara jirin ilaa ciduu isagu u idmay inay shafaaco qaadaan mooye ha meelo badan buu qur-aanka ku caddeeyey aayadahana waynu soo marnay man da aladii yashfau cindahu ilaa biidni idan malaa'ig iyo nebiyo iyo cid kale oo shafaaco qaadi karta ma jirto ilaa bacda idni illaahi subxaana wa tacaala idan shafaacada ay ku dheganaayeen marka oo ay lahaayeen waxbayna taraysaa oo u malaynayeen wax ay taraysaa ma jirto allah waa nafiyey waana diiday waxaana ku sii caddaynaya inay shafaacadaasi ayna jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu caddeeyey allah markuu caddeeyey inaysan jirin shafaacadaas ahlu shirkigu sheeganayaan ayuu wuxuu caddeeyey shafaaca muthbita oo ah inay tahay bacda idni illaah idanka ilaahay qofku u idmo inuu shafaaco qaadayo loona shafaaco qaadayo ciddii allah uu ka raalli noqday wa akhbara nabiyu sala allahu calay slam nebiguna wuxuu wuxuu sheegay annahu yaatii yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha fayasjudu lirabbi inuu rabbigiisa u sujuudayo haa ilaahay buu u sujuudaya wayaxmudu uu mahadinayo laa yabda'u buu yidhi shiikhu ka bilaabi mayo bishafaacati awalan shafaacada kama bilaabayo haa awal marka ugu horraysa waa xadiidkii dheeraa oo xadiisu shafaaca mowqifka markii wax badan la taagnaado oo qorraxda kululaato oo la wareero ayaa dadkii waxay isweydiinayaan waryaa inoo shafaaco qaada oo maxay dalbanayaan in la kala xukumo oo la kala dareeriyo keliya wixii janno geli lahaa janno aadaan wixii naar aadi lahaa naar aadaan markaasay nebiyullaahi aadam u imaanayaan waxay odhanayaan adigaa ilaahay ku sharfay oo gacantiisa kugu abuuray oo malaa'igta kuu sujuudiyey oo ku baray wax walba kaale noo shafaaco qaad alaa taraa maa naxnu fiih markaasuu fa yactadiru oo cudu daaranaya oo wuxuu leeyahay anigu geedkii baan cunay layga nahiyey haa nafsii nafsii idhabuu ilaa nuux nebiyullaahi nuux bay u imaanayaan markaasay waxay leeyihiin waxaad tahay awla rasuulin ursila ila albashar rasuulkii ugu horreeyey ilaahay wuxuu kugu magacaabay cabdun shakuura alaa taraa maa naxnu fiihi ishfac lanaa rabbana kaal noo shafaaco qaad fayactadiru wuxuu daaranayaa wuxuu leeyahay anigu baryadaydii horay baan ilaahay u baryey oo layga aqbalay waa markuu ilaahay ka baryey laa tadar cala ardi min alkaafiriina dayaara ilaahu baabi'i gaalada waan laga aqbal idhabuu ilaa ibraahiim nabiyullahi ibraahim u taga nabiyullahi ibraahim baa loo imaanayaa kaale noo shafaaco qaad bay leeyihiin khaliiluraxmaan baad markaasuu cuudaaranayaa wuxuu leeyahay saddex jeer baan been sheegay nafsii nafsii idhabuu ilaa muusa waa kelimaadkii xaqa ahaa oo tawriyada oo waxa weeye sarbeebta ahaa oo waxa weeye uu ismaalin beenna ma ahayn ee laakiin daahirka ayay been u ekayd laakiin markuu boqorkii daalimka ahaa saare ku yidhi waa walaashay oo kale ee walaashay filislaam ukhti filislaam nabiyullaahi muusa baa loo imaanaya waxay leeyihin waxaa taa kaliimullah kaalnoo shafaaco qaad waxa uu leeyahay war anuu naf baan dilay allay amrin dilkeeda nafsii nafsii idhabuu ilaa ciisa waa ninkii uu dilay fawakazahu muusa faqadaa calayh ninkii qibdiga ah markaasee nabiyullaahi ciisa loo imaanayaa ma cudurdaaranaya laakiin wuxuu leeyahay idhabuu ilaa muxamed nebi maxamed baa loo imaanayaa markaasuu nebigu wuxuu leeyahay anaa lahaa anigaa lahaa markaasuu waxa weeye fa ya'tii uu imaanayaa taxta alcarshi fa yasjudu lirabbihi rabbigiisa u sujuudayaa wuu ammaanayaa nebigu wuxuu tilmaamay ammaan aan hadda garanaynin baa la ii furayaa oo ilaahay ku ilhaaminaya xataa yuqaala ilaa marka ugu dambayse la yidhaahdo markuu muddo sujuudsanaado ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad ya muxamed irfac ra'saka wa qul dheh oo waxaa rabti sheeg yusmac waa lagu maqlayaa ilaahay baa ku maqlaya wasal weydiiso tucda waa lagu siine waxaa rabti weydiiso waa lagu siine washfac shafaaco qaad tushafac waa laga shafaac aqbaline wakaa macal shaahidku idan marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidkaa ku caddeeyey inuusan iska shafaaco qaadayn ilaa loo idmo ha ilaa loo idmo iskama shafaaco qaadayo yaa marka taasi waa idankii yay gaaraysaa shafaacada nebiga waa meeshaa markaa maqaamulmaxmuud baa la yidhahdaa casaa an yabcataka rabbuka maqaama maxmuuda waa meeshuu allaa yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcataka rabbuka maqaama maxmuuda waa halkaa wey waa shafaacat alcudmaa waa khulaasayn doonaa had nebiguna waa tuu ina amray inaynu oo in halkaa loo duceeyo markii salaada la adimo اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته halkaas insaan loogu duceeyo markaas waxa weeye nebigu wuxuu yidhi qofkii saa yidhaahda xallat shafaacatii yowma alqiyaama waa u shafaaca qaade laakiin kuma jirto yaan lagu darin culammada waa daciifiyeen innaka laa tukhlifu lmiicaad kuma jirto xadiidka waa sax oo ilaahay ballanta kama baxo laakiin xadiid kuma jirto ama yay gaaraysaa shafaacadiisu xadiidka abu hureyra caddaynaya oo shiikhu soo qaatay waxa uu yidhi wa qaala abu hureyra nebiga ayaa abu hureyra weydiiyey abu hureyra wuxuu nebiga ku yidhi yaa rasuul allah man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama yaa ugu mudan oo ugu nasiib badan oo shafaacadaada helaya qaala waxa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi ay ascadu nnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi waxay saxiixa imaam bukhaari ayaa warinaya qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi marka waa ahlu tawxiid waxa uu yidhi shiikhu markaa iyo axaadiid kaleba waa jiraan oo caddaynaya imaamu muslim iyo xadiidka ay wariyeen oo odhanayay nebi kasta wuxuu leeyahay dacwatu lmustajaaba anugu dacwadeyda dib waxaan ugu dhirtay ugu dhigay waan u dibdhigay liahli lkabaa'ir min ummatii maalintaa qiyaamaha inaan u shafaaco qaado ummaddayda fatanaalu man qaala laa ilaaha ila allah muwaxid kasta waa gaaraysa fa haadihi marka shafaacatu liahli tawxiid waa shafaacadii ahlu tawxiidka weeye walikhlaas dadkaasaa loo shafaaco qaadaya laa liahli shirki ha laa tanaalu liahli shirki marka waxay shafaacadaani gaaraysaa qof tawxiidka ku dhintay amaa man ashraka billaah falaa shafaacata lahu cid u shafaaco qaadaysaa ma jirto taas way xaqiiqadii marka qaala waxau yidhi wa xaqiiqatuhaa khulaasatu lqowl wa xaqiiqatuhaa ay xaqiiqatu shafaaca an allaha subxaana wa tacaala huwa aladii yatafadalu allah waa kan isagu ku deeqaya oo ku tafadulaya waxa weeye fa yakfiru u dembi dhaafaya waxa weye mu'miniintii ha yatafadalu allah baa min fadli illaahi weeye fa yakfiru lahum waa u dembi dhaafaya dadkii muwaxidiinta ahaa biwaasidati ducaa shafaacada ay u shafaaca qaadayan leanna shafaacadu waa ducaa ay u shafaaca qaadayaan oo ilaahay u baryayaan ayuu ugu dembi dhaafayaa laakiin waa keekan waasidada noqonaya waa man adina lahu waa nebi maxamed iyo intii ka dambaysa oo loo idmo ayaa waxa weye shafaacadaa qaadaysa laa liman ashraka ma aha kuwa shirkiga samaynaya iyo waxa weeye wixii ay ku been hawaasayeen fahadihi hiy shafaacatu alatii ahbataha allahu subxaana wa tacaala waxa weeye shafaacada uu sugay waa shafaacada liahli tawxiid fii mawaadici min alqur'aan ilahay waa sugay idan khulaasatu lqowl khulaasatu kalaami sheikh islam ibnu temiya macnihiisu waxa weeye shafaacadii ilaahay waxa labaa loo qeybiyey muthbita mid la sugay oo waa shafaacatu liahli tawxiid oo nebiyadii iyo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa iyo malaa'igtii ay u shafaaco qaadayaan dadkii mu'miniintaha tawxiidka la yimid iyo shafaaca manfiya la diiday waa shafaacadii ahlu shirkiga oo waxa weye dadka qabuuraha ku dawaafaya oo dhahaya awliya noo shafaaco qaadaysa kuwa sanamyada wata waxaasoo dhan shafaaca ma anfacayso khulaasa marka waxaan khulaasaynaynaa anwaacu shafaaca culummadu waa qaybiyaan shafaacada anwaac bay u qaybiyaan lix qaybood baynu soo qaadanaynaa marka hore labaa loo qaybiyaa annowcu alawal waa khaasa linabiyina muxamedin sala allahu alay wasalam nooca koowaad nebigaa iskale calayhi salaatu wasalaam wahiya thalaatha saddex shafaaco nebigaa gaar ule cid la wadaagtana ma jirto alulaa tan ugu horeysa waa ashafaacatu alcudmaa waa taa aynu hadda soo sharaxaynay oo maqaamu lmaxmuud oo nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa ciisa waa ululcasmigii ay ka cududaaranayaan nebiguna odhanaya anaa lahaa oo maqaamu lmaxmuudah macnaheeduna waa maxay waa dadka in meesha qiyaamaha la taagan yahay maxsharka laga dareeriyo oo la kala xukumo oo ilaahay uu yimaadoo kala xukumo ayaa ilaahay laga baryayaa taa nebi maxamed baa iskale wax khilaafana kuma jiro tan labaad athaaniya waxa weeye waa shafaacatuhu waxa weeye shafaacadiisa u shafaaca qaadaya lilmu'miniina mu'miniinta bidukhuuli aljanna an yuftaxa lahum abwaaba aljanna sida axaadiistu caddaysay ama aayadda qur-aankaa xataa idaa jaauuha wa futixat abwaabuha waxa weeye nebiyad wuxuu tilmaamay nebiga xadiidka saxiixa ah markii jidka siraad laga gudbo waxaa la tegayaa meel yadhaahdo qandara halkaasaa qisaastii iyo xisaabtii ka dhacaysaa wixii ka gudbay hadhowbaa markaas xataa idaa hudibuu wa nuquu markii la nadiifiyo dunuubtii laga nadiifiyo oo ay nadiif noqdaan ayaa jannada loo dareerinaya markii jannada loo dareeriyo ayay waxay imaanayaan fayaatuuna abwaaba aljanna albaabadii jannada imaanayaan iyadoo xiran ha markaasay jannadii waa xiranta nebigay leeyahy noo shafaaca qaad nebigaa ilaahay baryaya albaabkana wuu imaanaya wuu garaacaya melagii u xil saaraaba wuxuu leeyahay man markaasuu leeyahay ana muxamed markaasuu leeyahay waxaa ilaahay amray adiga maaha cid kale inaana ka furin oo adiga midka aa noqoto ugu horreeyo gelaya markaasaa loo furaya taana nebiga iskale shafaacada waa bidukhuuli ljanna jannada in la galo tun saddexaadoo nebigu gaarka u leeyahay waxay tahay waa shafaacatuhu licammihi abi aalib adeerkii abu aalib gaalnimo ku dhintay aakhir kelmaddii ugu dambaysay wuxuu ku dhintay huwa calaa millata cabdilmualib waatuu nebigu yidhi yaa cama qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah markuu sakaraad mowdayey sakaraatulmowdki waa uu diidey cabaas baa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam adeerkaa waa kuu ku difaaci jiray maxaad u qabatay waxa uu yidhi waxaan helay isagoo naarta bartankeeda ku jira ilaahay baan baryey waa laga khafiifiyeyo xeebtaa la keenay haa labadaa labadaa lugoodba wuxuu ku hayaa naarta labada lugood ba ugu jiraan labada lugood meeshaa raismagaadhada ah ayaa laba dhimbilood loo saarayaa markaasuu maskaxdiisu aburinaysaa sidii dheri karaya wuxuu isku arkaa inuu yahay dadka kan ugu cadaab daran waana ninka ahwan ahli naar wey halkaa marka takhfiiful cadaab baa la yidhaahdaa marka xadiidkaas waxay yidhahdeen culummadu waxaa laga soo reebayaa waa mustatna waxaa laga soo reebay aayaddii famaa tanfacahum shafaacatu shaaficiin dadka gaaladaa cid u shafaaco qaadaysa male baa layidhi oo naar laga soo saari mayo lagana khafiifin mayo laakiin arrintan waa min khusuusiyaati nebiyi adeerkii si gaara ayaa intaas in laga khafiifiyo naartii laga saari mayo waa takhfiif waa laga khafiifiyo saddexdaa marka nebigaa gaar u leh saddexda kale oo ku xigta waxay tahay midda afraad waa dad naarta ay u waajibtay markii miisaankii la miisaamay sayi-aadkoodii batay oo naar loo dareerin lahaa sida axaadiistu caddaysay ayaa loo shafaaco qaadayaa nebiga iyo mu'miniinta iyo malaa'igta ee ilaahay baryaya markaasay maadaama muslimiin ahaayeen oo wanaagna sameeyeen waa khaladuu camalan saalixa wa aakhara sayi-a ayaa laga reebaya markaas ilaahay aqbalayaa u dembi dhaafayaa jannadaa la geynaya axaadiis baa ku sugan baabu shafaaca uu aada ugu soo arooriyey waxa weeye xaakim xaafid alxakimi raximah allahu tacaala waxa weeye aclaamu sunnat almanshuura sidaan ku soo sharaxnay iyo kitaabkiisa weyn oo macaarij alqubuul ayuu aada ugu faahfaahiyey axaadiis badan baa ku sugan tan shanaad waxa weeye waa dad naarti galay aladiina dakhaluu fi nnaar naar bay galeen markaasaa kabacdi waxaa markay naartii galeen oo gubteen ayaa loo shafaaco qaadayaa in naarta laga soo saaro ahlulkabaa'ir baa la yidhaahdaa dunuubtoodii bay naarta ku galeen taana waa lala wadaagaa oo waxa weeye nebiyada iyo malaa'igta iyo kulli baa ka shafaaco qaadaya waa laga soo saaraya xadiisul qudsigii baa ku sugan aakhirkiisa uu allah yidhi waxa weeye markii cid walba shafaaco qaaday ayuu waxa uu yidhi allah shafacat ilmalaa'ika malaa'igtii waa shafaaco qaadeen walambiyaa wannabiyuun walambiyaa waalmu'minuun walam yabqa ilaa arxamu araaximiin haa markaasu ilaahay waxa odhanayaa bicizatii wa jalaalii la ukhrijanna man qaala laa ilaaha ila allah markaasaa waxaa laga soo saarayaa dad qaaluu laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid la yimid walam yacmaluu khayran qad aan weligoodba khayr samayn oo tawxiidkaa keliya ayaa lagu badbaadinaya laga soo saaraya tan ugu dambaysa waxa weeye waa jannada marka la galo waa rafcu darajaat filjanna dadkii ahlu jannada oo jannada galay ayaa darajaadkoodii qaar kor loo sii qaadaya meeshii acmaashoodu geeyeen iyo darajaday ka heleen ayaa la isku shafaaco qaadaya oo mu'miniinta dhexdooda iyo saalixiintii iyo nebiyadii iyo markaasaa kor darajada la isugu qaada awlaaddii iyo waaridkii iyo waa la isku shafaaco qaadaya oo aayaddii baa ka hadlaysa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء مم. marka waa laysku shafaaco qaadayaayo waaridkii hadday kor galaan meel sare ilmihiina hoos tageen laakiin jannadii baa lagu wada jiraa ayaa ilaahay karaamayn la karaamaynayo waxa weeye waaridkii ayaa ilmahoodii kor loogu geynayaa ama haddii ilmihii sare galay karaamayn la karaamaynaya ayaa waaridkii kor loogu keenayaa idan khulaasatul qowl shafaacadu waa intaa khulaasadeeduna shafaacadu waxa weeye waa sidaa sheikhulislaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala u sheegay oo uu yidhi wa xaqiiqatuhaa ana allaha subxaanah wa tacaala huwa aladii yatafadalu liahli tawxiid waa kan ahlu tawxiidka ugu fadligiisa iyo wanaaggiisa u siinaya fayakfiru lahum biwaasidati ducaa waxa man adina lahu waxa weye marka kaana waxaa loogu dembi dhaafaya ilahay baa u dembi dhaafaya ka raalli noqday haa walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa weeye haa kan shafaaco qaadayana waa ikraaman lahu waxa weeye waa karaamayn la karaamaynayo wayanaala uu gaaro almaqaam almaxmuud idan khulaasatlqowl shafaacadii waxay noqotay waxay ku xiran tahay idanka ilaahay waxaana loo shafaaca waxaana shafaaco qaadaya qofku u idmo waxaana loo shafaaco qaadayaa kii ilaahay ka raalli noqdo uu ogolaado in loo shafaaco qaado amaa wixii intaa ka soo haray waxba kama jiraan shafaacaduna waa yowma alqiyaama laa lidunya adduunyada may adduunyada cid kuu shafaaco qaadayso ilaahay kaaga shafaaco qaadaysa ma jirto barye iyo ducaa furan oo nebiga ma ay odhan jireen saxaabadu markuu noolaa noo shafaaco qaade ilaahay noo bari bay odhan jireen wuuna u ducayn jiray idan marka baryada iyo ducadaa furan oo la isku duceeyaa laakiin waxa weye shafaacadu waa aakhira in sha allahu tabaaraka wa tacaala masaa-ishana gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin